wasiir waxaa jirta dhinaca kale wadanka dariska nala ahee ethoobiya waxaa ka taagan qulqulatooyin gaar ahaana gobolka waqooyi ee tigray dagaalkaasi wuxuu udhexeeyey maamulka gobolkaasi iyo dowladda dhexe maxay tahay aragtida dowladda federaalka ay ka qabto dagaalkaas arrin aragti ah oo dowladda federaalka ay ka qabi karto dalka kale gudihiisa waxa ka socda runtii ma jiraan aan ka ahayn in ethiopia ay sidoo kale iyadana tahay dal daris nala ah oo wixii ku yimaada oo ah maaragta ama dagaallo ama maaragtay wixii kaloo sababi kara in regionka oo dhan uu noqdo xasilooni daro dabcan annagana waana saamaynaysaa taas walal waa ka qabnaa mid bini aadannimo marna maaragtay dad khilaaf siyaasadeed iyo dagaal iyo uu soo kala dhexgalay ma jeclin in maaragtay aan aragno sidaan annagaba u jeclayn in wadamada kale ee africa nala ah ama gaar ahaan kuwa dariska nala ah ay ku aysan ugu farxaynin ama aysan u rabin regionka inay ku yimaadaan wax khalkhala
waxaa jira warbaahinta qaar inay sheegeen in ciidamo soomaaliya ay ka qeyb qaadanayeen dagaalka waqooyiga ka socda kuwaasoo dowladda federaalka asmaro loogu tababaraya ma jirtaa arrintaasi waxaa kala socto arrintaas ma jirto arrintaas wax ka jira male wax caqli gala ma aha annaga ayaa u baahan ciidamadeenna amniga ah inay halkan ka howlgalaan taas ma aha mid maaragtay caqli gal ahna maaha macquulna maaha ma jirto